Deegaanka bilicsan ee duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa marba marka ka dambaysa isu soo taraya tirada dadka barakacayaasha ah ee soo gaaraya deegaankaasi kuwaasoo wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah iyaga oo qarka u saaran macluul iyo gaajo deegaanka bilicsan oo aysan ka jirin adeegyada muhiimka u ah nolosha sida biyaha caafimaadka cunnada iyo kuwo kale ayay dadka deegaanku la daalaa dhacayaan xaalado adag oo bini'aadanimo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka bilicsan oo ka warbixinaya xaaladahooda nololeed iyagoo hay-adaha samafalka iyo maamulka jubbaland ka codsaday inay gargaar soo gaarsiiyaan alxamdulilaahi marka waxaan leenahay baahi badan baa ka jirta carrada waxaan baahi ahayn oo jirta male dhib kale ma jiro baahi baa aad u jirta oo nooc walba leh iyo islaamkaas ummadda faraha badan oo soomaaliyeed oo dagaaladii iyo isku dhicii iyo buuxii diyaaradii iyo dhibaato badan ka soo kaxayna meeshan ilaahay wuu keenay waa walaalada noo soo sheeday noola soo dirsay kama xumin dhimaashadood aad baan u jecelnahay waa walaalaha noola soo degin annagana deegaankii baan siinahayn marka waan idin soo dhaweynaynaa mahad baa jirtaa nabad baa jirtaa
mahad dabadeeda dadkan meesha iskugu imaada waxay ka soo barakaceen meelo badan buulaxaaji dhashayga halbool inta ka sokaysa waxaanay ka soo wada barakaceen dadka waxaa haaya baahi aad u fura badan iyo barakac muddo bil iyo bar ay degan yihiin halkaan wax soo booqda ama madax ah oo u imaada adinkaa ugu horreey waxaa ilaahay ka rajaynaynaa kuwa ugu horreeya haddaad noo noqotaan kuwa aan ku qeyrna ilaahay inuu adag ka dhiga intaa waxaa noo dheer ummaddaa walaalihiina oo soomaaliyeed oo inta fadhida oo haween u badan aad arkaysiin oo dhibaataysan dhib bay ka soo kaceen dadkii u gurmi lahaaya wax u qaban lahaaya madaxdii ilaahay ugu dhiga waa adag wax qabashaan adag ka rabnaa waxbarashadii adag ka rabnaa biyihii baan adag ka rabnaa noloshii iyo waxaa adag ka rabnaa iyo dawadii takhtarkii gabdho badan baa ku umulay kuwada dhiigbaxay qaar baa noogu meesha noogu saqiiray allah ha barakeeyo tuulida aan ku soo degnay iyo macalin guddoomiyaha aaday noo soo dhoweeyeen deerxaano biroole suuya harboole meel walba intaan dhibaataa dadka ka soo kicisay midda koowaad oonkii meesha laga haayay baraayihii nagu fasaxay waa laga caday haddana baraagta deegooda wartiiba noo fura hala caweeyey waan cadnay intaas isagana waa ku mahadsan yahay idinkan waxaan idiga rabnaa nafta biyaal iyo nolosha caano biyo ma haysanno baad ma haysanno gabdhihii umuleen gool ay ku seexdaan ma haystaan bacayay roobka ka galaan ma haystaan dhibaato way iska jirtaa dadaan dabka shidin karinaa jiro agoonaa ku jirto waayeelaa ku jiro wiilaabaa ku jiro dadaan waxba haysanaa jiraan hadda madaxdaa tihiina waxaan rabnaa nin walba intuu imaado warkana laga duubto magacyaha nalaga qorto nalaga cararo horey noo soo gubtay bil iyo bafa inta degannahay wax wax naloo qabtay ma arkin hadda si deg deg in naloo soo gaaro oo dadkan wax loogu qabtaan rajaynayna hadduu allah awooda la raalli ka noqdo